أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbacaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan daacadna uu ahaa murtad axmed madoobe oo maanta ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee geysa magaalada raaskambooni ee jubbada hoose kooxda riddada oo boqolaal maleeshiyaada maalinkii labaad ku daadguuraysay geda iyo jubbada hoose xaalad dagaal oo laga soo sheegayo gobolladaasi guddoomiyaasha degmooyinka baardheere luuq ceelwaaq iyo doolow oo la saftay hogaamiyaha jubbaland iyo xamse cabdibarre oo soo saaray qaraar lagu soo xirayo axmed madoobe falanqayn ku aadan qodobkaas ayaad faafareebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ka warbixisay mashaariic horumarineed oo gobolka laga hirgeliyey iyo arrimo kale oo muhiim ah waxaad caawa faafareebka ku dhegaysa doontaan waraysi uu bixiyey sheekh guuleed abunabhaan sidoo kale qodobada caawa waxaa ka mid ah ciidamada maamulka ashaadaladirirka somalilan oo dad shacaba ku dilay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag shiinaha oo dhaliila war ka soo yaray maraykanka oo lagu weeraray danihiisa afrika waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa munaasabad lagu soo gebagabaynayey ololo dacwi ah oo labadii bilood ee ugu dambaysay ka socday baadiyaha saddex degmo oo ka tirsan shabeellada hoose munaasabaddaasi oo ka dhacda degmada kuntuwaarey barnaamijka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubnihii adalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toos nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhagaysan kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan daacadna uu ahaa murtad axmed madoobe ayaa maanta ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee geysay magaalada raaskambooni ee jubbada hoose ciidankan oo magaalada kismaayo looga soo qaaday doon si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka gurgurta uu keenay magaalada raaskambooni ayaa sheegay inay ka soo baxeen safkii ay ka tirsanaayeen ee axmed madoobe ayna ku biireen maleeshiyaadka riddada ee muqdisho laga keenay
ciidankana waxaa weeyaan ciidankii dib loo qaran waa ciidankii mataqaanaay jubbaland ay u adeegsanaysay ciidanka mataqaanaay soomaaliyeed ay u adeegsanaysay weeyaan waxaa weeyaan annaga nagama go'no inaan la dagaalno rag soomaaliyeed oo walaala annaga annagu ma doonayno inaan mataqaanaa laba wiil oo ilmadeera oo walaala inay isku dhimato ma rabno annagu waxaanu nahay soomaali baanu nahay soomaalina halkay isku raacaysaanu mataqaanaa annagu diyaar uma soomaali in laiska horkeeno in laisku laayo annagu diyaar uma wiilalka yaada halka noo istaagay idinkana waynala sahadleen annagana way nahagayeen halkaasina mataqaanaa inaan hadda sugu aan dagaal mataqaanaa aan nimo labadaan isku dhimanay mataqaanaa ay ku tirtaan jiraan wax mataqaanaa dhiigga soomaaliyeed ku jirana maaha wax dadnimada soomaaliyeed ku jirtana maaha wax mataqaanaa inay ina qabtana maaha wax laga dhiibiyo weeyaan annagu taan ka dhiibinay aan ka soo xarunay waxaa weeyaan rag soomaaliyeed walaalaha nadaha ilmadeertana ilmadeerada nadaha oo labada dowlada si xigta in lasku halaagiyo lasku laynayadi inay inaga mataqaanaa rag kafay cabayo mataqaanaa isku ka qaraac annagu mataqaanaa waxaan raalli ka nahay ma waanu diidanay mana yeelin arrintan ayaa imaanaysa xilli magaalada raaskambooni ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaad labada dhinac iyadoo la filan karo dagaal halkaasi ku dhex mara maleeshiyaadka riddada ee murtad axmed madoobe iyo kuwa xasan gurguurte barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa boqolaal maleeshiyaad ah maalinkii labaad ku daadguraynaysa geda iyo jubbada hoose xaalad dagaal ayaa laga soo sheegaya gobolladaasi guddoomiyaasha degmooyinka baar dheere luuq ceelwaaq iyo doolow ayaa la saftay hogaamiyaha jubbaland iyo xamse cabdibarre oo soo saaray qaraar lagu soo xirayo murtad axmedoobe haddaba falanqeyn ku aadan arrinkaasi waxaa caawa barnaamijka igala qaybgelaya oo soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali bismillaah xiisadaha ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka la magac baxay jubbaland ayaa gaartay meeshii ugu sarraysay taariikhda tan iyo markii dowladaha reer galbeedka dib u soo yagleeleen kooxdaasi iyo maamul goboleedyada riddada ah bashiirow madaxa dowladda riddada murtad xasan gurguurte waxa uu doonayaa in uu hirgeliyo doorashooyin uu ku magacaabay qof iyo cod qorshahaasi ay siyaasiyiinta mucaaradka ah ay ku tilmaameen mid uu kursigiisa ku sii joogayo gurguurta isticmaalaya xeelado dhowr ah ayaana madaxda maamul goboleedyada u sameeyey muddo kordhin hal sano ah si gebi ahaanba uu meesha uga saaro halka sano markii ay dhammaystaanna uu keensado kuwo isaga taabacsan isaga oo dareensan halistaasi ku soo wajahan ayuu hogaamiyaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe waxa uu ganafka uu ku dhuftay dhammaan halkudhigyadii iyo qorshooyinkii uu la soo shirtagay murtad gurguurte waxa uuna iclaamiyey in doorasho uu isaga wato ku qabsado magaalada kismaayo oo waxa uu ka dhabeeyey maalinkii shalay isaga oo markii saddexaad isku doortay in uu sii hogaamiyo maamulkaasi gaalaraac ah bashiirow gurguurte oo ay axmed madoobe horay isku qabteen ayaa isagana adeegsanaya ra'iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre kana soo jeeda deegaanadaasi waxa uu go'aan ku gaaray in uu meesha ka saaro xoog iyo xeelad intuba waxa uu isticmaalo bashiirow maalimo kadib markii uu axmed madoobe isaga baxay shirkii waxa loogu yeero golaha wadatashiga qaran waxa uu madaxa kooxda riddada soomaaliya si deg deg ah ku tegey magaalada nairobi halkaas oo kula kulmay william ruuto bashiirow wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in gurguurta uu ruuto uu u sheegay in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo axmed madoobe haddii ay ku guuldaraystaanna wadahadalladaasina ay xukuumadda nairobiya ka tanaasulayso taageerada jubbaland oo isku fiirsato labada dhinac dowladda kenya ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaadin waxay u muuqataa mid isku fiirsanaysa kooxda riddada iyo maamulka jubbaland si ka duwan sidii kenya ay u garab istaagtay axmed madoobe sannaddii labada kun iyo sagaal iyo tobankii kolkaas oo ay ishayeen dowladdii farmaajo bashiirow marka aan u nimaadno wararkii ugu dambeeyey iyo halka xiisaddu ay marayso maalinkii labaad oo xiriir ah waxaa magaalooyinka garbahaarey beled xaawo iyo raaskambooni laga dejiyey boqolaal maleeshiyaad ah oo halkaasi lagu geeyey diyaarado maanta waxay maleeshiyaadka murtadiinta la wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada garbahaarey ee xarunta gobolka gedo halkaas oo muddooyinkii dambe loo diidanaa in ay ka soo degaan mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya bashiirow wafdii maanta garbaharay gaaray waxaa ka mid ahaa cabdulaahi shimbir oo ah guddoomiyaha maamulka riddada gobolka gedo ugu magacaaban jubbaland shir jaraa'id uu halkaasi ku qabtay ayuu ku sheegay in guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gedo looga baahan yahay in muddo afartan iyo siddeed saacadood ah ay ku soo caddeeyaan mowqifka ay ka qabaan axmed madoobe waxaan rabaa hal kelmad inaan idhaahdo guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka qaybaha maqan waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma jirto waxaan rabaa afartan iyo siddeed saac dhexdooda warkiis- warkiinna caddaysta anagu maratoora idin ah anaa idin xukumo ciddii kaloo hadda meel kale waxaan qaltaagaysana soo dhowaadaan leenna wixii aad ka gurtaan eh, insha allah waan arki doonnaa Eh, iyagana waxaan leeyahay meel dhexoo la istaaga ma lahane kuwii had hadlay oo hadalladiinna ka soo noqda kadib waxaa soo hadlay guddoomiyaasha degmooyinka baar dheere luuq ceelwaaq iyo dolow waxa ay sheegeen in ay taageersan yihiin maamulka jubbaland iyaga oo fariin digniin ah u diray kooxda riddada maamulka degmada calwaaq iyo saraakiishii amniga intaba waxaa uu daaran yahay shirkan doorashadii shalay ka dhacday maamul goboleedka jubbaland caasimadda kumeel gaarka kismaayo oo lagu doortay madaxweynaha maxamed eh, axmed maxamed islaam uu ku guuleystay taasaan taageersannahay annaga maamul goboleedka jubbaland baan taageersannahay maamulkaasaan taageersannahay annaga ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaanba awalna jubbaland baan ahayn haddana jubbaland baan nahay dowladda jubbaland axmed maxamed islaam eh, kaasaanu taageersannahay eh, cid kale iyo meel kale iyo siyaasad kalena annaga kuma jirno waxaan taageersannahay maamulka annagii deegaanka iyo eh, dowladdii jubbaland oo uu ku guuleystay axmed maxamed islaam
war maanta ka soo yeeray gudoomiyaha guddoomiyihii hore ee gobolka cabdullaahi cabdi jaamac oo loo yaqaano cabdullaahi shimbir waxaan rabaa inaan idhaahdo guddoomiye cabdullaahi jubbalanta ayada oo aad maanta leedahay ha la diido ha laga soo horjeesto waa jubbalanti ayadahay oo aysan jirin hal guddoomiyo degmo ah oo aad isku xidhan tihiin degmada baardheero oon maanta ka hadlayo oon guddoomiyaheeda ah maanta oo aad mucaarad noqotay ood aragtidaadii siyaasiga heed beddeshay maxaad gada ku soo kordhin kartaa bashiirow dhanka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay geysay raaskambooni ay weerar ku soo qaadeen ciidamadooda iyaga oo ku tilmaamay maleeshiyaad qaab qabiil loo soo abaabulay maamulka axmed madoobe ayaa dhankiisa waxa uu xalay deegaano hoos yimaada raaskambooni waxa uu ku daabulay maleeshiyaad lasoo mariyey dhinaca badda labada ciidan ayaa is-horfadhiya iyadoo saacad kastaba ay dhici karto in ay dagaalamaan bashiirow kooxda gurguurte ayaa ilaa iyo maanta sii wada abaabul xooggan oo waxay weli daadguraynaysaa boqolaal maleeshiyaad ah oo u badan kuwa loogu yeero gorgor iyo xaramacad oo ay tababartay dowladda turkiga bashiirow waxaa xusid mudan in madaxii hore ee kooxda riddada farmaajo uu sidan oo kale maleeshiyaad uu u adeegsaday qamcinta mucaaradka oo waxay dhowr jeer loo daabulay oo ay dagaallo ka galeen magaalooyin ka tirsan gobolka gedo beledweyne iyo guraceel xalay ayay golaha wasiirada xukuumadda xamse cabdi bare waxa ay soo saareen qaraar lagu maxkamadaynayo axmed madoobe tallaabadaasi ayaana hordhac u ah duulaan ay kooxda riddada ay ku doonayso in ay ku qaaddo kismaayo si ay meesha uga saarto axmed madoobe الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo ciidamada maamulka shaadadirirka ah ee somalilan ayaa dad shacaba ku dilay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag qodobkaas iyo sidoo kale shiinaha oo dhaliilay war ka soo yaray maraykanka oo lagu weeraray danihiisa afrika waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen guri uu degmada beled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka riddada ee degmadaasi oo lagu magacaabo xasan geney murtadka la beegsaday ayaa qaraxaasi ka badbaaday hase ahaatee waxaa ku dhaawacmay saddex murtad oo laba ka mid ah lagu kala magacaabo xasan cibaad oo ah sarkaal ka tirsan sirdoonka riddada darajadiisa ciidanna ay tahay laba xidigle iyo cumar hurdaaye oo ah askari ka tirsan maleeshiyada murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada maamulka somalilan oo dad shacaba ku dilay magaalada ceregaabo ee gobolka sanaag rasaas xoogan oo bilaabatay gelinkii hore ee maanta ayaa laga maqliyey qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ilowreedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan afar qof oo shacaba ay ku dhinteen rasaasta halka tiro kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen rasaasta ay fureen ciidamada booliska maamulka somalilan sawiro laga soo qaaday ceerigaabo ayaa muujinayay goobo ganacsi oo gubanaya iyo dad caraysan oo taayiro ku sheedaya waddooyinka iyagoona ka caraysanaa toogashada ay geysteen ciidamada booliska maamulka degmada sidoo kale waxaa jira dad kale oo shacab ah oo maleeshiyada somalilan ay xabsiyada u taxaabeen walow ilaa iyo hadda aanan la helin tiro sugan wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in boqolaal qoys ay bilaabeen inay isaga barakacaan ceerigaabo sababo la xiriira cabsi laga qabo in iska horimaadyo ay halkaasi ka bilowdaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shiinaha oo dhaliilay war ka soo yaray maraykanka oo lagu weeraray danihiisa afrika safaarada shiinuhu ku leeyahay magaalada muqdisho ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku cambaaraysay warka ay sheegtay in uu ka soo yeeray xubin ka tirsan koongareeska maraykanka kaasi oo uu ku taageerayay xiriirka ka dhexeeya maamulada somalilan iyo taiwan warqadda oo uu ku saxiixnaa afhayeenka safaaradda shiinaha ee muqdisho ayaa lagu dhaliilay warka ka soo baxay xildhibaanka ka tirsan koongareeska dowladda maraykanka waxay sidoo kale si adag uga hadleen weerarka lagu qaaday iskaashiga shiinaha kala dhexeeya afrika bayaanka ka soo baxay safaaradda xukuumadda beijing ee muqdisho waxa uu intaa ku daray in qorshe kaste oo siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu kala dhexgalo xiriirka kala dhexeeya dowladaha afrika uu noqon doono mid aan dhaawici doonin iskaashiga xooggan ee labada dhinac ka dhexeeya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dad caraysan oo dibadbax ka dhigay afaafka hore ee maxkamadda gobolka banaadir dadkan oo dhowaan laga burburiyey guryahooda oo ku yaal xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa waxay maalintii shalay isku soo bax ka dhigeen afaafka hore ee waxay ugu yeeraan maxkamadda gobolka banaadir ee xukuumadda muqdisho waxay tilmaameen in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmeen maleeshiyada xukuumadda muqdisho iyagoo aan digniin la siinin lagu soo duulay oo si gardaraha loo burburiyey guryahooda hantidooda ay sheegeen in sidoo kale la burburiyey mar ay soo hadal qaadeen hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho axmed macalin fiqi ee uu kaga hadlayey dad ay dooni kula qallibantay dalka madagaskar ay tilmaameen in iska daa inay dadkaasi wax u qabtaane ay kuwii magaalada muqdisho joogay iyagu dhibaataynayaan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada shahaado waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana mid ka mid ah warbixinada ku daabacan ay kaga hadlaysaa dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay wadanka suudaan warbixintana waxay isduultaha ku sameyneysaa dhacdooyinkii u dambeeyey ee suudaan ay martigelisay tan iyo saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey sidoo kale waxay wakaaladu daabacday warbixin ay kaga hadlayso in maamulka gumaystaha yuhuuddu ku dhawaaqi doono go-aankooda ku aadan cabad joojin ka dhaqangali doonta lubnaan aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir een hadaleynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan maanta waxay ahayd xashdiga xooggan ee dhinacyada isku haya maamulka shaadala dirarka ah ee jubbaland ee axmed midoobe iyo kooxda riddada soomaaliya ay ka sameynayaan gobolada jubbada hoose iyo gedo abaabulka ciidan ee labada dhinac ayaa sii kordhay maanta axmed midoobe ayaana adeegsanayay doomaha dheereeya maleeshiyaad aad u fara badan ayuuna ku daabulay aagaga lagu sheegay in ay ku sugan yihiin maleeshiyada xasan gurguurte waxaa la filan karaa in maleeshiyada kala taabacsan xasan gurguurte iyo axmed midoobe ay fooda isdaraan muuqaalo ay soo duubeen maleeshiyadan ayaa lagu arkayay baraha bulshada waxayna maleeshiyada gurguurte sheegayeen in ay tagi doonaan magaalada kismaayo dhanka gadana maanta waxaa magaalada garbaharey ee xarunta gobolkaasi ka degay guddoomiyihii maamulka axmed midoobe ugu magacoonaa gobolkaasi murtad cabdulaahi shimbir cabdulaahi shimbir ayaa muddo siddeed iyo afartan saacadood ah u qabtay in ay mowqifkooda ku caddeeyaan guddoomiyeyaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka gado ugu magacaaban maamulka shaadala dirarka ee jubbaland durbaba waxaa hadalkaasi kasoo jawaabay maamulada degmooyinka gobolka gado sida maamulka riddada ah ee beled xaawo luuq doolow ceelwaaq iyo guddoomiyaha maamulka riddada ee degmada baar dheere oo isaga horeyba u taageeray maamulka axmed midoobe waxayna dhammaantood taageereen axmed midoobe xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawa waa inaga intaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo weliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa ka warbixiyey mashaariic horumarineed oo gobolka ay ka hirgeliyeen iyo arrimo kale oo muhiim ah ku soo dhowaada waraysiga sheekh guuleed alxamdu lilahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin si guud wilaayada islaamiga hiiraan ilaahay mahadii ee nicma ka jirto oo xagga caafimaadka dad iyo dunyaba waafayow yihiin ee keliya roobabka dib dhacay oo si guud hadda u jiro ayagana aan rajo badan ka qabno allah tabaaraka watacaala inuu si deg dega roob noo siiyo baa waxyaabaha hadda un jirjira ama la isweydiinaya ah si guud marka waxaa la dhihi karaa e, dacwadii iyo khayrkii waa socdaan E, waayihii ugu dambeeyey wilaayada de waayadii e, nashaadaad badan baa jiray oo xamalaad dacwi ah oo kala duwan baa isu daba marmaray waxaa la dhihi karaa marka aad iyo aad bay xaaladdu u fiican tahay E, intaa iyo in ka badanna ilaahay baan ka rajaynaynaa subxaanahu watacaala maxaa mashaariic horumarineed ah oo maamulka islaamiga ee hiiraan uu ka fuliyey deegaanada iyo degmooyinka uu maamulo wax badan oo khayri ah baa jira hadday tahay dhanka dacwada iyo hadday tahay khadamaadka kaloo caamka aba e, waayihii ugu dambeeyey waxaa jiray mashaariic badan oo ku saabsan xagga dacwada matalan xamladii loo bixiyey e, xamlatu irshaad ulum ilaa sabiil arashaad oo in badan wilaayada ka qabsoontay muddo laba bilood ah waa mashruuc dacwi ah aadna u qiimo badnaa ummadana wax badan oo faa'iide ay kala hartay E, mashruuc kalaa jira isaga laftirkiisa oo aryaafi ah oo e, ka socday e, maktabka dhexe e, dacwada e, xarakta shawal mujaahidiin iyaguna wax badan oo khayr ah ayay muxuu ahaa guteen wax badan oo khayr ah iyo wax badan oo faa'iide ah laga helay e, waxaana iskabay mashruucaas iyo mashruucan kale oo irshaadul umma laba mashruuc iskabaysay ahaayeen E, dhinacaas waa dhinaca dacwada E, barnaamij siyaasi ahaa jiray oo wilaayada ka socday oo asaga laftirkiisa e, tawjiihi ah oo qabaa'isha e, lala kulmayey afraadda lala kulmayey e, dowraadii isugu jiray niqaashaad tiro badan oo asagana waxyaabihii qabsoomay dhanka tawjiiha ee siyaasadda ku saabsan ama maamulka E, waxyaabaha kaloo mashaariicda oo hergelay oo wilaayada ka hergelay wax socday iyo wax dhammaadayba runtii wax badan baa jira matalan e, wilaayada waxaa u suuroobay oo ilaahay subxaana watacaala u suurogeliyey mashruuca e, dib u soo noolaynta ama dayactirka iyo dhismaha lagu sameeyey goobtii caafimaad ama isbitaalkii deegaanka booco ee maqarka muxaafadada beledweyne sida oo kale iskuulkii dayacmay oo ay ummaddu wax ku baran jirtay oo asagana hadda gacanta laga qaaday ee deegaanka booco ayadana waxaa weeye mashaariicda qabsoontay oo wilaayada u qabsoontay waayahan dambe ayaa ayuu ka mid ahaa waxaa ka mid ah waxyaabaha qabsoomay suuqa weyn ee loo bixiyey suuqa alaqsa oo ka hirgelay degmada buqa qable wuxuu ka mid ahaa mashaariicdii fushay oo qabsoontay buu ka mid ahaa oo bulshada loo qabtay khadamaadka caamka ah ee bulshada loo qabanayay bay ahayd E, mashruucan weyn ama masjidka weyn e, jaamica ah oo socda hadda degmada ceel cali ka socda ayaa ka mid ah dhismihiisa waxaa kasii horeeyey si guud e, dhismaha ceel cali oo dhan in la bedelay si guud oo runtii qayb aad u weyn ama wakti fara badan lagu baxshay wilaayada ku bixisay e, mujtamaca muslimkao meesha degan iyo wilaayadooba iska kaashadeen e, wuxuu ahaa suuq aad ciriiri u ah suuq ganacsi fara badan lahu ahaa aan jidad lahayn maantana qofkii taga oo muslim ah ishiisu waa ay ku raaxaysanaysaa waxyaabihii qabsoomay waktiyadii dhowaa aan soo marnay bay ka mid ahayd E, ceelal baa qabsoomay sida horeyba aan u baahinay ceelkii laga qoday deegaanka biyoneef biyaha macaanka badanna laga helay baa jiray oo isaga laftirkiisa qabsoomay E, mashaariic yaryarood oo khadamaadka ee bulshada loo qabanayay ah oo badan baa jirtay hadday madaaris yihiin maraakiis hadda markaska weyn oo laga dhisay deegaanka show E, maqarka muxaafadada jalalaqsi oo hadda farta laga qaaday baa jira oo asagana ilaahay subxaana watacaala noo suurageliyey wax fara badan baa qabsoomay ilaahay baana ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala dhanka waxbarashada oo kale haddii aan tusaale u soo qaadanno maxaad ka qabateen oo la xusi karaa hal iyo labo E, majaalka waxbarashada wilaayadu waxay siisay e, waktigan dambe weliba e, si fiican bay wax u socdaan E, waxaa xusid mudan mar dhoweyd waxaa soo qalin jibiyey barnaamijkii tasxiixiga ahaa machadkii dadka waaweyn oo qur'aanka yaqaana looga saxayey nudqiga baa soo gebagaboobay hadda waxaa furan machadkii e, itqaan oo tasxiixa qur'aanka iyo xifdiga labadaba isugu jira waxaa hadda khadka ku jira oo aan filaynaa inay mar dhow furmaan e, kuwo kale oo noocaas ah waxaa furan wilaayada ka furan e, saddex machad oo ah macaahidda loo yaqaano e, machadka loo yaqaano qurtuba ayaa wuxuu ka furan yahay saddex goobood kuwaan tirada badan oo ayaguna ka furan dhowr meelood machadka loo yaqaano ibnu taymiya furan oo ummadda wax ku barata icdaadu daaciyaadkii baa furan oo oo asagana aan runtii kala go'in oo marba qayb ka soo qalin jibisa waxaa intaa dheeri ah maraakista kale oo furan ah oo dadka waaweyn ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen gabdho iyo kuwii eh, khalaawiga ahaa oo ayaguna tiro badan oo aan hadda cadadkooda halka ku koobi karin marka si guud ummaddana waa danaynaysaa oo dadku waa rabaan barnaamijkan waxbarashada ah ama ha noqoto tacliinta nidaamiga ah oo oo, eh, oo kale ama ha noqoto eh, middan sharciga ah waxaa intaa dheeri ah dowraadka aan kala go'aynin oo ama eh, dadka kala duwan anwaacdooda kala duwan muxaafadaadka hadday yihiin dumar had- xirfadleyda kala duwan ayaduna waxa weeye waa joogto oo oo waa baxaan afar iyo labaatan saac waxaa socda dacwada nashaad bay leedahay ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala deegaano ka mid ah gobolka waxaa ku sugan ciidamada shisheeyaha iyo maamulka hirshabeelle maxaad kala socotaan wadciga iyo xaaladda ay ku nool yihiin bulshada degan deegaanadaasi ka baxsan gacanta wilaayada
Eh, marka hore eh, cadowgu sida aan wada ognahay eh, dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkii hore oo qadiimka ahaa hadday tahay jalalaqsi bulaburde matabaan maxaas iyo meesha loo yaqaano beledweyne halgan intuba waxaa degan cadowga ilaahay subxaanahu watacaala cadowgaas marka ummadda la joogta aad bay u dhiban yihiin adduunye ahaanna waa u dhiban yihiin aakhir ahaanna waa u dhiban yihiin waa dad ku nool handadaad waa dad ku nool dhimasho agteed waa dad eh, mararka qaar ay suurowdo inta la iska qabto la arko dadkii oo dhintay oo meel yaallo iyagoo dhaawac oo meel yaallo maalkoodana waa la dhacayaa naftoodana waa la handadayaa ummadaasu marka waa ummadaysan waxba u badbaadin eh, qofka muslimka ah oo maanta diintiisa ay u badka qabto adduunyadiisana ay u badqabto waa qofka ku nool wilaayaadka islaamiga ah Eh, nin oday ah wuxuu iga sheekeeyey nin baa dibadda jiray buu yidhi muddo dheer buu dibadda jiray wiil isagoo dhalay baa camalka galay oo joogay eh, wilaayaadka islaamiga ku noolaa wuu ku ciil qabay wiilkiisa marka galay camalka Eh, muqdishu ka soo degay baabuur buu soo raacay oo wuxuu usoo socday wilaayada islaamiga hiiraan buu ninkaas usoo socday in badanna dhulku waa ka maqnaa odaga marka dadka baabuurka saarna ma hadlaayaan qof qof la hadlaya war maxaa dhacay dadku isfihirinaya shib waa la aaminsan yahay isagoo cusub yahay sida loo socday baa waxaan u imaanay buri meel ka taagan tahay raaya ka taagan tahay laa ilaaha ila allah moxamedun rasuullah ku qoran tahay markaasay dadka hadal bilaabeen buu yidhi war maxaa idinku dhacayo aad marka hore u hadli weydeen haddana aad u hadlaysaan war waxaan soo galnay dhulka shareecada lagu maamulayaan soo galnay dadku dhulku lagu hadli karaan soo marnay baan soo galnay ummadda wuxuu yidhi waxaan dareemay nafis anna maalinka markaasaan qancuunahay macna macnaha waxay tusaale u tahay dhibaatada ku haysata dadka eh, bulshada soomaaliyeed oo ku nool dhulka cadowgu dhibka haya marka inta aan ka ognahay haddaan su-aasha soo koobo jawaabteedu dadka ku nool dhulka cadowgu waa dad dhiban adduunye ahaan oo u dhiban yihiin diin ahaan oo u dhiban yihiin masaalixdooda ma wada gaari karaan waa dadkaad maqlaysay oo gaadiidkooda labaatanka iyo soddonka bisha uu ku hornaa eh, qabna iyo dhulkaas marka eh, oo cidda haysata aan la aqoon cid la hadli kartana aan la aqoon waa dadka afar iyo labaatan saac beledweyne habeen dhowaad maqlaysay dadka oo webiga ayagoo xirxiran oo la laayay webiga muxuu ahaa ee lagu soo tuuray oo cid sabab loo dilay iyo sifa laga raba midna aysan aqoon maalkoodaa la qaataa iyadoo loo jeedo oo cid ka hortaagan oo ka celinaysa aan la arag ee sharaftoodaa lagu dheelaa xitaa waxyaaba muxuu ahaa ee shareecadeenna aan ku fiicnayn ama munkaraadka oo ilaahay uu neceb yahay kuwooda ugu liitaa waxay ka jiraan ee dhulka cadowga uu ka tilay marka waa ummad dhibaato ku nool ee marka ay soo galaan wilaayadooda islaamiga imaadaanna waxaa daliil u ah runtii ee, ee, ee, tusaale ugu filan ciidaha oo kale waa kuwa dadka ka imaanaya inta beledweyne ka imaada xamar ka imaada jalalaqsi iyo ka imaado bay wax kusoo ciidayaan wilaayada dhexeeda ayaga oo maalinkaas keliya raba in ay muxuu ahaa ku noolaadaan indhahoodana ay u raaxaystaan qalbigoodana u fiicnaado الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay duqeyn ka dhacday xaafadda azaytuun waxaa ku shahiiday ilaa kow iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah sidoo kale mukhayamka jabaaliya iyo baytulaahiya iyagana duqeymo kala duwan ayaa laga soo sheegayaa waaxda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafiy ay shahiideen dad gaaraya afar iyo toban ruux halkay dhaawacmeen boqol iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun laba boqol afartan iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin boqol afar kun toddoba boqol afartan iyo lix kale bashiir oo dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada khaza en si gaar ah mukhayamka jabaaliya waxa ayna beegsadeen qaar ka mid ah gaadiidka cadowga entirokoob soo baxay waxa ay muujinayaan in konton iyo labadii maalin ee lasoo dhaafay waqooyiga qidaaca keliya lagu beegsaday boqol iyo toban ka mid ah gaadiidka ciidanka sahaynada konton iyo afar ka mid ah waa gaadiidka meerkaafaha loo yaqaano lix iyo labaatan waa sidoo kale gaadiidka cagafcagafyada ee yuhuuddu wax ku burburiyaan iyo sidoo kale toddoba iyo labaatan ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula markaan eegno waqooyiga filistiin waxaa ka socda duqeymo aad u xoogan oo ay fulinayaan ururka isugu yaray xisbullah si gaar ah waxaa lagu beegsanayaa magaalooyinka yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca mandiqada aljaliil ul aclaa warbaahinta waxay soo warisay saacadihii la soo dhaafay in duqaymo kala duwan lagu beegsaday deegaanada mustawdinaadka u ah yuhuudda ee dhanka kale madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka jo baidan ayaa caawa waxaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo xabad joojin la dhex dhigayo maamulka isugu yaray israa'il iyo ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay lubnaan kaas oo gebi ahaanba lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo wararkuna waxay intaa ku darayaan in xabad joojintaas ay dhaqan geli doonto beri subax oo arbaco ah xubnayntan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ayaa toos nooga dhegaysanaysaan markan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose munaasabad lagu soo gebagabeynayey ololo dacwi ah oo muddo laba bilood ah ka socday baadiyaha saddex degmo oo ka tirsan shabeellada hoose ayaa lagu qabtay degmada kuntuwaarey ee wilaayadaasi ololahan oo ahaa dacwatul aryaaf ayaa waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku nool baadiyaha degmooyinka baraawe qoryooley iyo kuntuwaarey in badan oo ka mid ah marka hore aan idiin soo gudbin suldaanka guud ee beesha jiddo suldaan siida cali iyo kelimadiisa ku aadan munaasabadda bismillah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay subxaanahu watacaala ugu maxdanaynaa awalan maxad dhammaan u sugnaatay intaas kadib waxaa kaloo dhammaan iyo bogaadam u jeedinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeena guud abeyda iyo waaligeena walaayada shabail sufla sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan iyo walaayada degmooyinka iyo marse sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay xafladan oo loogu talagalay xiritaanka labadii bilood ee aryaaf ku dhex socotay beesha reer jiido inay nagala soo qayb galaan nabadoonada waxgaradka ducaadii dhammaantiina waxaa leenahay insha allahu tacala jasaakum allah khayran nin walbow saanta uu soo qaaday ajar saanta allah ka siiyo miisaanka xasanaadka allah u saaro intaas kadib anagoo maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryoori oo loogu talagalay dacwato qabiil ama dacwato aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka ummad badan oo muslimiin ah walaalo ah ayaa la nool intaasoo dhammaan dacwadan si toos ayaa u gaartay waana wada gaaraysay waa dad meel wada degan oo walaal oo ehel ah magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadan si toos ay u gaartay ducaadii reerka ay tageenna waxay kala kulmeen qabuul iyo ajiib aadaa loo soo ajiibay waa lasoo dhaweeyey wax badan ayaa lala qabtay waajibna saaran ay ahayd marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa walaalaheen kale muslimiinta nala degan in ayna barnaamijkan uu gaaro walaalaheenii aryaafta ah ducaadda ah oo intaasoo bilood nala joogeen oo dadaalka iyo juhdi nagu bixiyeen oo dhul seexdeen oo roob ku jireen oo qorax ku jireen oo dhibaato badan soo bareen waxaan leenahay insha allahu tacaala idinkoo faraxsan oo qanacsan aan rabnaa inaad naga tagtaan oo aad noo ducaynayseen wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا نعم كيسا ودوشي أنكو قال ديستي إسلام ماذا إيمانك ونقلي أنا لغو مها النقينا وعن كان لغو مها النقينا مدداس هوشا سعوتي فضينت أنه فضي أنغو عن أنغو حنون سنين عوليسنا أنه سوجهن سفل نقول دمي لغو مها النقينا waxaan kaloo umahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta gabagabada xamaladii dacwi ee socotay kasoo qayb gashaynaan jazaahum allahu khayran ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan kaloo umahadnaqaynaa nuqabadii hor socotay dacwada iyagana xilka saarnaa ee dacwada iyo hoosha iyo mugtahay hormuud ka ahaa ilahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan kale si gaar umahadnaqaynaa ducaadii jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana watacaala wuu waafajiyey dadka inay jahliga haysta maanta xoogaa wax cun ee ka qabtaan ilaahay subxana watacaala waafajiyey miisaanka xasanaadka allah u saaro wax dadka loogu yeero waa ilaahay subxana wa taala cibaadadka in lagu yeero wax ka fiican ma laha waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin aayaddaasaa idinku filan wax dadka ugu yeerayseen waa dacwada ilaahi subxana wa tacaala iyo diintiisii intaasaa waxa weyaan wanaag iyo khayr iyo ammaan idinku filan axibati fillaah dacwadaani ma aha tay ugu horreysay tan marar badanaa xamalaad dacwi ah la soo qabtay marba meeshii xoogaa baahi ay ka jirto ee aan is leeyahay ayaa xoogaa lagu wajahay raggaani ducaadda ah jazaahum allahu khayran waa rag qaarkood furumaha laga keenay iyo cadow hortaagnaa iyo raggii ducaadda ee wilaayada qayb ka mid ah oo laisku daray iyadoo baahi loo qabay oo furun mogtahay ay joogeen ayaa haddana majaalkan in lagu aadiya xooyaan loogu talagalay ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo marka dacwadaani si guud ama xamladaani waxay ahayd magaceeda waa dacwatu alqabaa'il qabaa'ilka iyo kuwa jahaneed shacaarkeedana horaa looga dhawaajiyey lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min an yakuuna xumru nicam ilaahay subxana watacaala inuu sababtaada qof keliya uu ku soo hanuuniyo ayaa adduunyada kaaga khayr badan marka niyaddeenna iyo qalbigeenna ha noogu jirto insha allahu tacaala annaga wixii tabarteena ay la eg tahay dadka dacwo in la gaarsiiyaa la rabaa amaakinta ay ka howlgelaysay haddaan ku noqdo xamladaasi waa saddexdan degmo qeybo ka mid ah baraawe guntuwaare iyo qoryooley inta badan lama wada gaarin laakiin intay baahidii iyo muddadii iyo amaakinta la isku xadiday dagaal badan ayaa ku jirnaa dagaal akhlaaqi ah ayaanu lagu soo sudaynaa marmar qaarkood oo ummadda lagu fasahadinayo oo waxaa la rabaa in lagu horisiiyo la rabo waxyaalaha la beegsanaya ka mid tahay akhlaaqda xuma dadka in mogtahay laga wacyigeliyo oo bidacwa lagu zuuliyo waxaa kaloo ka mid ah dacwat alqawaa'il ama dacwada ahdaafta ay leedahay taa bedelkeeda in la faafiyo akhlaaqda fiican nebi sal alay wasalam aan ka soo gaarnay wa innaka la calaa khuluqin cadiim oo ilaahi subxana watacaala leeyahay nebigiisa uu ku ammaanayo in la faafiyo habdhaqanka wanaagsanaa ee nebi maxamed sal alay slam aan ka soo gaarnay diinteenana ina fartay waxaa ka mid ah ahdaafta laga lahaa dacwada in la zuuliyo munkaraadka ka dhex jiro bulshada dhexdeeda ilahi subana wataala ana waafajiyey waxa annaga mogtahay aan keensanay ma aha ilahi subana wataala nagu toosiyey waxaana laga rabaa marka ikhwana ilahi idin barakeeyo jazakum allahu khayran ummadda maanta waxaa wayaan baahi badan ayaa jirto tanna waxa wayaan tii ugu dambeysay insha allahu tacaala ma noqonayso nasiib maanta waxaa u yeeshay reer jiido ilahi subana wataala ha barakeeyo iyagana wanaagga laga sheeganayo ducaadan ay ka sheegteen odayaashan ay ka dhawaajiyeen ilahi subana wataala ha barakeeyo nasiib yaa u yeeshay balse laakiin qabaa'ilada ku dhex jirana lagama tegeyno si guuda waxa weyaan barnaamijka u saameynay oo si guuda u saameynay marka jazakum allahu khayran ma aha keliya jiido keliya wax ku aadan ma aheede si guud magacaasa way wateen laakiin waxyaalaha dadka ka hor taagna waxaa ka mid ah diintooda iyo cibaadadooda maanta ka mashquulinayo mukhadiraad dadka aqoon uma leh in la baro oo dadka magta lagu fasahadinayo maanta dadka in lagu suuxiyo la rabo waxa nagu soo sidaynayna cadow uu yahay waxaan madaynaa in badanaya dadka qaar meelaha qaar ay ka daawadeen muuqaalo laga soo duubay dadka isticmaala mukhadiraadka dhaqamada iyo xanuunada ku dhaco taraamidoolkaa ka mid ah waxyaalaha dadka lagu baabi'inayo oo dadka lagu horisiinayo waxaa ka mid ah xashiishkiyaa ka mid ah meeshaa hadda nagu dhow waxa lagu beeraya maxay ahayd oo meelo badan waxa weyaan loogu tagay oo cadowga u joogo waxa ay najiranayn maxay tahay xashiishkiyaa lagu beeraya ummadda waxaa rabaa in la soo la suuxiyo in la suuxiyo oo mogtahay la horisiiyaa la rabaa si waddankooda ee khayraadkooda loo qaato ummadna marraba haddii akhlaaqda laga fasaadiyo way dhimata ogow ummad haddii mar akhlaaqda la mogtahay laga dilo ummaddaas way tagtay way dhimatay ma soo noqonayso marka arrintaas insha alla tacala odayaasha waxaa la rabaa gacan iyo af iyo adin inay ku zuuliyaan wixii dhimana ay dhammaystiraan waa mas-uuliyadda idin weydiin doono jazakum allahu khayran ilahi ha idin fahansiiyo akhyaare marka jazakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala wixii tabarteena la egtana insha allahu tacaala waan sii wadaynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursaddeeda iyo insha allah tacala waktigooda idinkana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weyaan faqriga uu ku aadan yahay kasoo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa la idin weydiin doonaa hataa ka gaabisaan intaasaa insha allahu tacaala ku gabagabayn lahaa ilahi subana taala roob khayr qaba hana siiyo ilahi subana taala deegaanada hanoo barwaaqeeyo ilahi subana taala waxaan weydiisanaynaa acmaasha aan qabanay inuu mid ikhlaas alla inuu nooga yeelo alla dartiis mid ay naga tahay iluu alla nooga yeelaan weydiisanayna hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee aynoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
شباب قد أشادوا صحوة للدين